qaar ka mid a culimmada deegaanada galmudug ayaa baaq culus soo diray bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer galmudug iyagoona ugu yeereen si isku duwan looga qayb qaato dhismaha wadada laamiga isku xir degmooyin gurcali dhusmaraabe culimmada ayaa tilmaamay dhismaha wadadan mid laflabar u ah socodka bulshada horumarinta ganacsiga iyo sidoo kale kubcinta adeegyada caafimaadka waxbarashada gobolka ee galmudug waxaana sidoo kale sheegay in ka qayb qaadashada mashruucan ay tahay mas-uuliyad diini ah oo qof waliba saaran laga raba inuu si waajiba u guto si uga qayb qaadan lahaa dhismaha wadadan laamiga isku xira gucayl cusmaraabe culimada ayaa ugu dambeyn ugu baaqay ganacsatada iyo qurbajoogta soomaaliyeed in laga qayb qaato sidii loo dhammaystiri lahaa wadadani oo muhiim u ah socodka bulshada reer galmudug dadka markii loo sheego sadaqa jaariya waxaa ku soo dhaca masaajidda diinta islaamku waxay taqaanaa afdalyada siisaa nebiga su-aalaha la weydiinayaad ka fahmaysaaye baahida markaas taagan oo bulshadu ay iska leedahay ayul islaami afdal ayaa nebiga la weydiiyey waa hal su'aal laakiin jawaabo tiro badan ayuu nebigu uga jawaabay calayhi salaatu wasalaam maalinba meesha baahida muslimiintu ay jirto maalinba markaas xaaladda taagan ayuu nebigu fadliga iyo masiyada siinaya calayhi salaatu wasalaam baahida dariiqan loo qabo soomaaliya oo dhana u qabta reer galmudug keliya ma ahan waddadaani waa waddada soomaaliya halbowlaha u ah ee isku xirta caasimaddii dalka ilaa iyo gebiga ugu dambeeya ee dekedda boosaaso ayay si toosa u tagtaa waad ogsoontihiin qabiil gaara dan uguma jirto qof gaara dan uguma jirto si guud soomaaliya ha isgarab gasho dalkeeda ha dhisato ha isku tashato wixii aad dalkiinna gashataan waxay noqonaysaa sadaqa jaariyaha idiin noqonaysaa malaa'igtu waxay u ducaynayaan buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka wax bixiya allaahu ma acdi munfiqan khalafan oo malagu leeyahy ilaahu qofka wax bixiya bedel ka sii wuxuu bixiyey qofka wax bixin waaye isagoo awoodana allaahu ma acdi mumsikan talafan ayuu malagu leeyahy sida xadiiska nabiga ku sugan calayhi salaatu wasalaam marka qof walba oo doonaya malaa'igtu inay u ducayso waa inuu ka qayb qaataa inta hawsha wadda waxaan leenahay hanii'an lakum sii wada shay wanaagsan baad bilowdeen khaasatan galmudug iyo maamulkeedu waa isku tashadeen baan dhihi karnaa sidaad iskugu tashateen waa bulsho israacsan isku tashatay muwaafaqo ilaahay siiye alxamdulilahi maasha allah baan leenahay masaajidyadii waaweynay maanta furanaya ceelashoodii qodanaya jidadkoodii xaaqanaya laamiyaalkoodii dhisanaya dowladdoodii iyo shicibkoodii aan u jeedno inay hal gacan yihiin oo isgarab taagan yihiin waxaan leenahay ilaahay ha noo siyaadiyo dibudhacana rabbi ha naga badbaadiyo midda labaad aniga maadaama qurbaha aan u badanahay haddana aan rajaynayo marmar inaan tago waxaan ogahay waddanka aan joogo reer galmudug badan baa jooga farrintaana waa gaari doontaa oo aan ku koobnayn qof iyo labo reer galmudug intay ka koobantaha degan dhismaha wadada laamiga isku xir degmooyin gurcay dhuusmaraba ayaa waxaa kaashanaya dadka soomaaliyeed gaarahan kuwa reer galmudug ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda galmudug iyadoonan si isku tashar u dhisayo ayna qaybka dadaala lagu homarinayo socodka bulshada reer galmudug